kadib kulan ay warbaahinta ay kula hadlayeen magaalada mombasa ururka somali community ee gobolka xeebta oo uu horkacayay maxamed ibraahim xuuri guddoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay si kululay u cambaareeyeen xildhibaanka laga sodorto deegaanka jangaamon ee somaal goboleedka mombasa cumar muunyin oo ay sheegeen inuu ku hadlay hadallo nacayb abuuri kara islamarkaana liddi ku ah bulshada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari waxaan halkan iskugu keenkeenay inaan ka dhiidhino arrintii shalay ciid baraaza ka dhacday waxaan aada iyo aada uga xunnahay ereyadii uu ku dhawaaqay mp-ga jangamwe mheshimua omar mwinyi si khaas ahaan soomaalida u taageedgareeyey oo ka hadlay oo yidhaahday shaqooyinka halka laga bixiyo countiga mombasa dad aan macnaha asal meesha aan u ahayn ayaa la shaqaaleeyaa isagoo markaa si khaas ahaan countiga kaga hadlaaya wixii anaga oo shaqaalo oo hadda countiga ka tirsan oo madaxdeedana waxaan ku mahadinaynaa our governor ayadoo ay saa tahay anaga weli naguma filno because anaga yacni khidmada aan mise canshuurta aan bixino wax yar ma aha marka ayadoo ay saa tahay buu haddana si guud ahaan buu ka hadlay waddanka national government buu si toos ula hadlay oo yidhaahday dadka north eastern ka imaaday unbaa la shaqaaleeyaa muslimiintana qolo kasta way leeyihiin oo qabiil kasta muslim waa laga hataa mukaambada kukuyada muslim waa laga helayaa laakiin wuxuu yidhi dowladda waxay u fahamsan tahay muslimkaba inay soomaali ay yihiin marka arrintaa waxaan u aragnay arrin aada iyo aada u xun oo olajeeddo uu ka leeyahay marka waxaan halkan aan iskugu keenkeeno aan iskugu imaanay inaan arrintaas aan with strong terms yani aan condem inaan condem garayno oon aan arrintaas ya cambaarayno si yani aada iyo aad aan u cambaarayno arrintaas waxay ka dalbadeen hogaamiyaashan somali community ee magaaladani mombasa inuu xildhibaankani bixiyo raaligelin deg dega oo arrintaas la xiriirta magacay waa cabdiqaadir jeylaani xogeyaha guud ee somali community mombasa sida odayaasha horta ay u sheegeen waxaa isugu nimid inaan cambaarayno hadalladii u muuqday kuwa xadgudub ah kuna xadgudbaya qowmiyadan oo ka mid ah qowmiyadaha ku nool waddankani kenya amaba u dhashay waddankani kenya ee kasoo yeertay xildhibaanka laga soo dortay deegaanka jamgamo ee magaalada mombasa cumar munye haddaanu nahay qowmiyadda kushaytek guud ahaan waxaan si xoogan uga soo horjeednaa amaba u cambaareynaynaa dhaliil weynna aan dusha uga ridaynaa xildhibaan cumar munye hadallada qadafka leh ee ka soo baxay waxaanu ka doonaynaa ma aha ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa waxaanu ka doonaynaa inuu ka bixiyo cudurdaar islamarkaana uu raaligeliyo qowmiyadda weyn ee kushaytig meeshan waxaan iskugu imaanay maanta iskuguma aan imaanin raaxa iyo furaaxad ilaa waxaan iskugu imaanay muxuu ahaa arrin aad iyo aad noo taabatay oo ninkii aan ninkii aan u malaynayna inuu walaalka annaga u yahay oo dariska annaga u yahay buungiga ee laga soo doorto jangaame hadalka shalay ku hadla hadal aad iyo aad noo farxiya ma aha hadal diinta waafaqsanna ma aha taasoo ay tahay inuu hal qabiil uu beegsado waa meel asaga sharaftiis xataa meel ka dhac weyn u tahay taasaan iskugu imaanay inaan cambaarayno aad iyo aad annagoo uga xumaanay haddaan nahay kushayd community mombasa county xildhibaankan ayaa hadalkan ay qoonsadeen soomaalida ku nool gobolkan xeebta iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxa uu ka jeediyey magaalada mombasa kulanka sanadlaha ah ee lagu maamuusayey dabaaldega ciidda oo maalintii axadda ahayd lagu qabtay fagaaraha tareesha square ee xafiiska barasaabka ee somaal goboleedka mombasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa